Wasaaradda Warfaafinta Dhaqankii Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho tababar ku saabsan tebinta arrimaha la xiriira doorashooyinka u qabatay labatan iyo shan wariyaal oo kakala socday warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta qaranka. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, madax ka socday warbaahinada gaarka loo leeyahay, xubno ka socday Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, iyo wariyaal. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Dhaqankii Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulaahi Xayir Ducaale ayaa sharaxaya ujeedka loo qabtay tababarka.
diiwaangelinta doorashooyinku oo ilaa in ka badan toban degmo ay ka socdaan oo caasimadda soomaaliya ee muqdisho ah laguna baahin doono dhammaan dowlad goboleedyada een, si loo taabageliyo een, doorashada one man one vote ama qof iyo cod Wasiirka Warfaafinta Dhaqankii Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Daawud Aweys ayaa wariyaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka islamarkaana ay ku dabaqaan shaqooyinkooda la xiriira arrimaha doorashooyinka.
mas-uuliyadda koowaad waxay tahay inaad isa saartaan mas-uuliyad ah in aad doorashadan amaba waxyaabaha la xiriira aad si hufan shacabka ugu soo gudbisaan si saxna aad markaasi dadka u gaarsiisaan waxaa meesha soo gelaya oo kale xirfadihii saxaf- suxufinimo oo loo baahan yahay warka waxa uu ku saabsan yahay in sida uu yahay aad shacabka ugu gudbisaan oo aad raadisaan xaqiiqda markaad adiga wax fahanto ayaad shacabka wax u sheegi kartaa laakiin haddaadan wixii fahamsaneen way adkaanaysaa in aad shacabka wax gaarsiiso xilligan lagu jirana waa xilli xasaasi ah war kasta oo si qaldan kaaga baxa waxa uu sababi karaa dhibaato bulshadan hore u dhibaataysanayd hore u qabtay Tababarkan ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta fahamka warbaahinta iyo kaalintooda baahinta ee doorashooyinka iyadoo ay bixinayaan khubaro ku xeel dheer saxaafadda.